habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo jimco ah bisha mayna waa sagaal iyo toban sanadka laba kun toddoba-iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly dot com idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahim iyo xuseen barre aadan
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka donald trump oo goordhow u safraya dalka sacuudiga booqashadiisii ugu horraysay ee uu dibadda ugu baxo tan iyo intii uu madaxweynaha noqday booqashada madaxweynaha maraykanku uu ku imanayo ee la filayo ee saacadaha soo socda inuu ku soo gaadho waddanka sacuudiga hadalhaynteedu ma yara oo aad baa looga hadlayey waxa aad arkaysaa marka aad eegto sida doodaha ka socda dhex maraya dadkan wax korfeeya ee waddankan
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa waraysi ku saabsan doorashooyinka madaxtinimada ee maanta ka dhacaya dalka iiraan
sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad kuso dhawaataan warkii dunida hay-adda laanqeyrta cas ayaa sheegtay in gaajada iyo haraadka ka dhashay abaarta ka jirta soomaaliya ay kordhisay tirada carruurta ka yar shan jirka ee la dhigay xarumaha quudinta hay-adda ayaa sheegtay in tirada carruurta nafaqadarrada ay ku dhacday ay laba jibaarantay waxaana sida ay hay-addu sheegtay culays badan laga dareemaya xarunta quudinta ee ku taalla magaalada baydhabo halkaasi oo ka mid ah meelaha tirada yar ee carruurta lagu quudiyo sidoo kale waxaa culayskaasi la mida laga dareemaya xarunta quudinta carruurta ee nafaqadarradu ku dhacday ee magaalada kismaayo hay-adda ayaa sheegtay in isbitaalka magaalada baydhabo ay bukaano buuxiyeen iyadoo isbitaalku ay taalo boqol iyo konton sariir hadda haddase ay tiradaasi tahay imika tugaadhisa laba boqol iyo soddon qof kuwaasi oo u badan caruur ay nafaqadara ku dhacday hay-adda laanqeyrta cas ayaa sheegtay in ay kordhisay tirada raashinka iyo nafaqada la geeyo xarumaha quudinta ee baydhabo iyo kismaayo halkaasi oo ay waalidiintu geen karaan carruurta ay gaajada iyo haraad ku saameeyeen
madaxweyne donald trump ayaa shalay iska fogeeyey inuu culays ku saaray hay-adda f b i inay soo xirto baaritaankeedii ku aadanah gacanyare aad ugu dhowaa madaxweynaha isagoo su-aalna ka keenay baahida loo qabo dacwad ooga gaar ah oo baara haddii ay jirtay faragelin ruushku ku sameeyey doorashadii ka si ay u maran habaabiyaan hanaankii doorashada mar la weydiiyey haddii uu weydiistay agaasimihii shaqada uu ka eriyey ee james comi in uu ka haro baaritaankii lagu hayay la taliyihiisii dhanka ammaanka qaranka michael flin waxa uu ku jawaabay madaxweyne trump maya saraakiil waa shirkii jaraa-id ee ugu horreeyay tan iyo bishii hore ee abril labaiyo tobankeedii isaga oo dhinac taagan madaxweynaha colombiya kuwan manuel santos ayuu trump waxa uu dafiray in ay jirtay faragelin isaga iyo ololihiisii doorashada ay ruushku ku lahaayeen hadalka trump ayaa yimid kadib markii ku-xigeenka waaxda cadaaladda oo u magacaabay muller inuu noqdo baaraha guud ee faragelinta ruushka isagoo sidoo kalena kulan la qaatay golaha senadka uu warbixin siiyey kulan albaabadu ay u xiran yihiin
dhinac kalena madaxweyne donald trump ayaa goordhow u baxaya safarkiisii u horreeyay tan iyo markii uu xilka qabtay safarka madaxweynaha ayaa kusoo beegmaya iyadoo aqalka cad ay xiisad ka taagan tahay qaar ka mid a dadka faallaya siyaasadda ayaa tilmaamaya in xiisadda ka taagan aqalka cad ay u dhiganto fadeexaddii watergate ee uu xilka ku waayey madaxweyne nixon madaxweyne donald trump ayaa safarkiisan kusoo mari doona sacuudiga israa'iil iyo vaticanka dalalkaasi oo ay ku yaalaan goobaha ay weyneeyaan dadka haysta diimaha islaamka kiristanka iyo yahuudda
codbixiyayaasha ayaa maanta oo jimco ah aadaya xarumaha doorashada si ay u doortaan madaxweyne madaxweyne xasan ruuxaani ayaa tartan adag kala kulmaya konservatifka kuwaas oo ku eedeynaya qaabka u wajahay dhaqaalaha dalka iyo heshiiskii nukliyeerka ee ay galbeedku la galeen ruuxaani ayaa heshiiska nukliyeerka ee galbeedka uu la galay waxa uu uga gal lahaa sidii loo qaadi lahaa cunuqabataynta dhaqaale ee saaran dalka iiraan balse qofka la tartamaya ruuxaane ee ibraahim ra'iisi ayaa cambaareeyey heshiiskaasi ruuxaane ayaa loo arkaa inuu yahay musharax ku cadcad doorashada waxaa sidoo kale uu taariikh ku leeyahay dhankiisa iyadoo madaxweyneyaasha xafiiska fadhiya ay xilliga labaad doorashada ku guulaysan jireen tan iyo kun iyo sagaal boqol koob iyo siddeetankii weyse wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa goordhow diyaaradda siday ay ka dhoofi doontaa duleedka magaalada tan washington waxaana uu ambabaxayaa safarkiisii ugu horreeyey ee uu dibadda ku taga isagoo madaxweyne ah trump ayaa lugta ugu horeysa ee safarkiisa ku tegaya dalka sacuudi arabiya waxaanuu halkaasi kula kulmi doonaa xubno ka tirsan hogaamiyayaasha wadamada carabta iyo islaamka trump oo qalalaase siyaasadeed uu ka haysto gudaha dalkan maraykanka waxa uu sidoo kale safarkiisan ku booqan doonaa wadamada israa'il iyo talyaaniga xuseen barre aadan ayaa booqashadan waxa uu ka wareystay maxamed biixi oo ah wariye ku sugan dalka sacuudi arabiya booqashada madaxweynaha maraykanku uu ku imanayo ee la filayo ee saacadaha soo socda inuu kusoo gaadho waddanka sacuudiga hadalhaynteedu ma yara oo aad baa looga hadlayay waxaad arkaysaa marka aad eegto sida doodaha ka socda dhex maraya dadkan wax gorfeeya ewaddankan aad baa loo hadal hayaa waxaana jirta yididiilo laga yaabo inay dad badani ay ay ka muujinayaan arrintan booqashada madaxweynaha maraykanka iyo raadka ay ka tegi doonto marka aad baa loo hadal hayaa waxaa muuqda diyaar garow laxaad leh oo dawladdu ay ay ay ku jirto sidii loo soo dhaweyn lahaa madaxweynaha maraykanka iyo wufuudo kale oo wadamo kale ka iman doona oo iyaguna qeyb shirkan ka noqon doona waxaan la dareemayaa magaalada dhexdeeda xataa jidadka qaarkood in la banaday oo la xidhay oo maritaanku uu adag yahay marka aad baa waddankan looga hadal hayaa looga soo dhaweynayaa loogana diyaar garoobay dadkuna ay u arkaan inay tahay booqasho ahmiyadeeda leh oo waktigii ku haboonaana wararka ka imanaya sacuudiga waxay sheegayaan in madaxweynaha maraykanku halkaa uu shir kaga qaybgeli doono oo wadamo islaama oo sacuudigu ka mid yahay ay ay ka qaybgelayaan maxaa looga hadlaya shirkaasi shirkani horta waa hal shir waana oo laakiin aada moodo inuu sii kala baxayo oo saddex shir haddana usii kala baxaya waxaa meesha ku shiraya waxa weeyaan madaxda sacuudiga boqorka sacuudiga iyo madaxweynaha maraykanka shir gooniya bay yeelan doonaan maalinta sabtida ah waxaa kaloo isna jiri doona shir kale oo dhex mari doona wadamada khaliijka oo dhinaca iyo maraykanka oo dhinaca waxaa kaloo jiri doona isna shir kale oo saddexaad oo dhex mari doona dad ka socda ama hay-ado iyo madaxweyneyaal ka socda wadamada islaamka oo ka kooban shan iyo konton iyo maraykanka marka tan ugu horeysa haddaynu dib ugu noqono waxay dhex mareysaa sacuudiga iyo maraykanka ujeedadeedu ee ugu weyna waxa weeyaan sida la sheegay xuseenow xoojinta cilaaqaadka labada wadan oo aynu ognahay inay lahaayeen xidhiidh soo jireena oo fac weyn inkasta ood moodaysid beryihii dambe xoogaa inay gilgilasha soo kala dhex gashay intii u dambeysay ee madaxweynihii hore barack obama laakiin haddana waa cilaaqaad aanaan in badan soo jiray oo labada dhinacba ay u arkeen inuu baraaro ugu jiro iskaashiga marka la filayo sida ay sacuudigu ku waramayaan waxaa kamid a iskaashiga dhinaca amniga ah oo ah arrimaha ugu waaweyn oo ay malaha iyagu doonayaan in uu kaga duwanaado madaxweynihii ka horreeyay barack obama waxaa la hadlayaa iskaashi military oo dhinaca wadamadan laga caawinayo khaliijka iyo sacuudiga laga yaabo in halkaa lagu kala saxeexdaba heshiise dhinaca amniga ah la dagaalanka waxaan loogu yeedho argagixisada ayaan meesha ka madhnayn oo arrin labadoodaba welwel maanta ku haysa waxaa kaloo iyana ah arrin kale oo ahmiyadeeda leh oo aada moodo in sidii hore si ka duwan ay iminka isula jaan qaadayaan sacuudiga iyo maraykanku weliba madaxweyne donald trump arrinta iran oo ah arrin soo taagnayd arrin ay sacuudigu arkaan inay tahay arrin halisteeda leh oo loo baahan yahay in si adag loo wajaho sidii ka hore madaxweynihii ka horeeyay barack obamana aada moodaysid sidii ayagu jeclaayeen si ka duwan waddo ka duwan inuu arrintaa u maareeyey waxaa kale oo marka halkaa iyana laga dhadhamin karaa in aanay ka madhnayn iyana laabqaboojin aada aada aad aad dareemayso in uu doonayo maraykanka iyo madaxweyne trump inay u dhigaan in cabsidii iyo arrimihii laga qabay marka dib loo eego ololihii kululaa ee doorashada maraykanka iyo hadaladii qalqalafsanaa ee uu ka jeedin jiray dadka islaamka ah iyo arrintii kale ee ka dambeysay ee wadamadii kale ee islaamka ahaa ee uu kusoo rogay inaanay geli karayn waddanka maraykanka ee toddobada ahaa inuu doonayo arrintaa inuu dhinac kale u dhigo inuu dadka utuso inaanu lidig ku ahayn islaamka inuu doonayo inuu wadamada islaamka wax la qabsado arrintaana waxaad moodaa malaha inay nimankan istaraatiijiyadda u dejiyaa ay arrintaana culayska ku saarayaan in marka aragtidii hore ee raayada caalamka islaamku ay ka qabeen in iyana wax laga bedelo
kaasi waxa uu ahaa maxamed biixi oo ah wariye ku sugan dalka sacuudiga oo booqashada la filayo in maanta uu madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump uu ku tago dalka sacuudiga uga waramayey xuseen barre aadan oo washington jooga halkaad kala socoteenna waa washington
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal kaad naga dhegeysaneysaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a codbixin ayaa maanta ka socota dalka iiraan lagu soo dooranayo madaxweyne waxaana la sugayaa in goordhow xarumaha goobaha codbixinta ay xidhmaan tartanka adag ayaa waxaa u dhexeeya madaxweyne xasan ruuxaani oo qoyar socd ah iyo siyaasiga muxaafidka ah ibraahim ra'iisi waxaa iyaguna tartamaya laba murashax oo kale haddii la waayo murashax ku guulaysta boqolkiiba konton in ka badan waxaa jiri doonaa wareeg labaad oo doorasho haddaba maxay doorashadan uga dhigan tahay iiraan iyo reer galbeedkaba falastiin axmed iimaan ayaa su-aashaasi weydiisay ibraahim maxamed maxamuud bakhbakhani oo ka faalooda arrimaha wadamada islaamka kuna sugan gobolka minnesota
walaal falastiin waa mahadsan tahay iiraan waa wadan weyn waa wadan bariga dhexe la dhihi karo waa wadamada ugu waaweyn marka laga reebo sacuudi carabiya oo dhinaca carabta haysata sinsi iiraan toddobaatan iyo sideedii waxaa ka dhalatay kacaan islaamiya oo loo yaqaano jamhuuriyadda islaamiga iiraan uu hogaaminayey khumeyni kacaankaas afartan sano kadib iiraan waxay dooratay sinsi kacaankaas uu kacay sideed madaxweyne waa madaxweynihii sideedaad oo hadda la dooranayo madaxweynaha xilliga hadda xukunka ku fadhiya mudane xasan ruuxaani waxaa lagu tirayaa inuu yahay dadka qoyar socodka ah gaarsiiyena iiraan in laga qaado cuquubahii cuquubaadkii dhaqaalaha oo saarnaa ama ama ama sakshanadii iyo heshiiskii caalamiga ahaa ee labadii kun iyo afar iyo toban uu la gaaray wadamada loo yaqaano shan balaas one golaha ammaanka iyo jarmalka oo madaxweyne obama iyo ay la heshiiyeen arrintaasna lagu soo dhaweynayo xasan ruuxaanina arrintaasuu xoog saaray inuu iiraan horumar iyo dhaqaale uu gaarsiinayo marka labada hadda musharax ee doorashooyinka isku haystaahi sidee dadka u kala taageerayaan maxayse tahay fikradaha ay ku kala duwan yihiin
waxaa la dhihi karaa laba murashax oo waxa weeye aada u kala fog madaxweynaha waa kasoo hadalnay waa madaxweyne qoyar socda taageerayaasha guluubyada qoyar socodka u haystaa sida taageerada xuseen muusaw miir muusawi oo ah hadda ka hor nin la tartamay asaga doorashadii hore wuxuu kaloo haystaa dadka ugu la dhihi karo waddanka waxay rabaan inuu moor reer galbeedka la shaqaysto oo waddan nabadda adduunka iyo dowladnimada adkeeya noqdo taageeradeedu haysta ayaa la dhihi kara maxamed xasan ruuxaani dhinaca kale waa nin conservativa wuxuu jiraa konton iyo lix jir weeye waxaa la yidhahdaa magaciisa ibraahim ra'iisi waana muxaafid saan usoo sheegay wuxuuna originally kasoo jeedaa deegaan la dhaho mashhad oo ah magaalo koonfurta galbeed uga aadan caasimada dahraan wuxuuna kasoo shaqeeyey sinsi kun sagaal boqol siddeetankii golaha cadaaladda ee iiraan jarge buu soo noqday wuxuu kalou soo noqday prosecurer ama xereraaliyaha guud ee iiraan ayaa loo magacaabay labadii kun iyo afar iyo tobankii ilaa hadda marka ibraahim ra'iisi dhowr jeerna hadalla ayaa la isla dhaafsaday ibraahim ra'iisi wuxuu ku tuumayey xasan ruuxaani inuu musuq maasuq yahay wadankana uu hoos u dhigay dhaqaalihiisii amnigiina uu ku ciyaaray xagga ibraahim ra'iisi uu ku eedeynayo xasan ruuxaani uu ku eedeynayo ibraahim ra'iisi in uu wiil yara yahay oo siyaasadda aan la socon iyo arrimo iyo iyo inuu xuquuqul insaanka ku duntay markuu intuu haystay uu jaajka ahaa iyo markii uu xeraryaha guud ahaa marka ibraahim ra-iisa hadda tusaale ahaan oo kale haddii ay dhacdo inuu doorashada ku guuleysto maxay iiraan iyo reer galbeedkaba uga dhigan tahay maxaa isbedeli karaa gaar ahaan siyaasadii ruuxaani oo kale maxaa iska bedeli karaa
waxaa iska bedeli karaa madaxweynahan ibraahim ra-iisi hadduu madaxweyne noqdo waxaan ku laabanaynaa sanadyadii hore loo soo dhaafay ee maxamuud axmedi najaad uu haystay xukunka iiraan oo reer galbeedka sidii maxamuud axmedi najaad uu ka aaminsanaa ayuu ibraahim ra-iisi ka aaminsan yahay ibraahim ra-iisi markii kacaanka barakeysan ee iiraan uu dhashay toddobaatan iyo sideedii wuxuu ahaa wiil jira lix iyo toban sano waad ka garan kartaa da-daas yaraanteeda kacaanku ku dhashay wuxuu leeyahay iiraan waa waddan weyn waa waddan adag midda kale wuxuu haystaa ama u taliyaa ama uu urur haystaa urur la dhaho astaan qudus rudawi oo udhig oo ah afdii af soomaali loo tarjumo waqfiga ama ururka meelaha barakaysan ee shiicada maamula waana waana hay-ad weyn oo dhaqaalo leh oo taageerada dadka wadaadada shiicada oo dhan u haystaa dadka dhalinyarada ah oo u arka reer galbeedka inay cadow iiraan ku yihiin wuu haystaa marka waxaa la dhihi karaa sanadihii reer galbeedka iyo iiraan ay xiriirkooda uusan fiicnayn ayuu ibraahim ra-iisi dib ugu soo celin karaa siyaasada dibadda iiraan xagga gudahana waxaa la dhihi karaa iyada laftigeeda dib baa ka dhici kara waayo dadka badan oo shacabka iiraan waxay jecel yihiin inay adduun weynaha siday u nool yihiin ay u noolaadaan aysan u noolaanin nidaamka mullaha loo yaqaano ama wadaadada shiicada amarada ay bixiyaan oo inta badan loo arko inay xuquuqul insaanka iyo wada noolaashada guud ee bini aadanka ay xadgudub ku tahay
aad ayuu mahadsanyiinkaasi waxau ahaa ibraahim maxamed maxamuud bakhbakhaani oo khadka telefoonka ugu waramayay falastiin axmed iimaan halkaad kala socotaana waa v o a
haatanna ogeysiis haddii aad joogto waqooyiga ameerika waxaa barnaamijyada laanta afka soomaaliga ee v o eda ka baxa aad ka dhagaysan kartaa telefoonkaaga adigoo garaacaya hal sideed lix toddobo lix toddoba shan eber labo toddoba labo amaba hal lix afar hal shan shan labo konton konton haddii aad isticmaalayso shirkadda teleefonka ee t mobile si aad lacag la-aan ugu dhagaysato wararka v o eda waxaad wacdaa hal toddoba hal labo afar labo labo lix sideed eber saddex
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada faaqiidaadii toddobaadka waxa ay noo soo diyaariya islamarkaan inala socodsiinaya jamaal axmed cusmaan
toddobaadkan waxaa u dhammaaday boqolkii maalmood ee ugu horreeyey tan iyo markii madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo loo doortay xilka madaxtinimada soomaaliya isla toddobaadkan waxaa soo baxayay warar sheegaya in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ay isku biirsadeen madal ay ugu magacdareen horu socod ajandayaasha xildhibaanadaasi ayaa su'aalo badan ka taagnayd dadka qaar ayaa u arkaya inay yihiin xildhibaano mucaarad oo ka soo horjeeda sida ay wax u waddo dowladda madaxweyne farmaajo halka kuwo kalena ay u arkaan kuwa doonaya in laysla xisaabtamo maadaama dowladdu ay ku baaqday isla xisaabtan xildhibaanadanoo muqdisho ku jiray toddobaadkan ayaa waxa ay sheegeen inay yihiin kuwo u istaagsan sidii waddanka nidaamka hadda udqaybsiga ku salaysan looga gudbi lahaa islamar ahaantaasina loo gaari lahaa nidaam ku salaysan xisbiyo waxay sidoo kale ku doodayaan inay doonayaan in dowladdu ay la xisaabtamaan balse tuunkay dadka qaar qabaan ayaa ah in xubnahani ay isu bahayseen sidii ay dowladdu u mucaaridi lahaayeen islamarkaasina ay u ridi lahaayeen xukuumadda cusub ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xasan khayre taasoo hadda jirta wax ka yar laba bilood haddaba qodobka doodda toddobaadkan waxa uu yahay ma loo baahan yahay wakhtigan xaadirka ah oo ay dowladdu cusub iyo jiritaankeedu ka yaryahay afar bilood in lagu bilaabo dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ka dhana dowladda maxaa xilligan ku soo beegay isbahaysigan cusub ee ay xildhibaanadu ku midaysan yihiin maxaa la gudboon baarlamaanka xubnihiisa kale qodobadaas iyo kuwo kale ayaannu ku qaadaa dhigi doonnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa doodda maanta ay nagala qayb qaadan doona xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ah guddoomiyaha xildhibaanada la magac baxay horur socod xildhibaan yacquub cali maxamed oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaan daahir canshuur oo ka tirsan ururada bulshada rayidka saddexdooduba waxa ay joogaan magaalada muqdisho iyo brofeor cabdiwahaab cabdisamed oo taxliilo siyaasadeed kuna sugan magaalada nairobi waxaan ku horraynayaa marka hore xildhibaan xidig oo aan jeclahay inaan weydiiyo bal inuu marka hore sharaxaad inaga siiyo sababta ay u sameeyeen wadashan la magac baxday horu socod bismillahi raxmaani raxiim waa idin salaamayaa v o eda saaxiibada dooda ka qayb qaadanaya iyo dadweynaha soomaaliyeed ee dhegeysanaya intaba runtii barnaamijkan horu socod waa barnaamij dee hadda bilow ah aragti xildhibaano isweydaarsadeen kabacdina ku heshiiyey inay sameeyaan horu socod wax kusoo beegay xilligan oo gaari ma jiraan laakiin maadaama fasax lagu jiro inta fasaxa lagu jiro in laga faa'iidaysto fursadaas oo wixii afkaar iyo fikra la isweydiiyo dhinaca kalena iyadoo la ambaqaadayo waktiga siduu u yaryahay oo muddo laba sano gudahooda la doonayo in xildhibaanada kulli ay xisbiyo ku biiraan oo laga gudbo barnaamijka four point five ama afar dhibic shan taas ayay xildhibaanadu runtii laga laga hortegay iyo in wadanku uu yeesho xisbiyo oo xisbiyadood faa'iidooyinka ay leeyihiin aada loo garanayo marka waxyaabo gaaro kusoo beegay xilliga xilli unbuu samaysmi lahaa xilliga xilli kamida weeyaan xildhibaan xidig sida aad sheegtay waxaad arrintani ugu dhawaaqdeen iyadoo baarlamaanka uu hadda fasax ku jiro oo aad dooneysaanna in howlo idin horyaalla aad dardargelisaan oy ka mid tahay in xildhibaanadu ay tahay inay ku biiraan labada sano soo socota xisbiyo siyaasadeed iyo inay ka mid noqdaan axsaab siyaasadeed oo waddanka nidaamkiisu la rajaynayo in sannadaa soo socdo uu gaaro ma kula tahay in xilligan aad ku degdegteen madashan oo dadka qaar durbaba ay u fasirteen inaad tihiin qolooyin mucaarada oo dowlad curdun ah aad ku bilowdeen inaad mucaarado kala hortagtaan adigoo aada umahadsan horta waxaan rabaa inaan inaan mar kale xaqiijiyo maantana waxaan umalaynayaa inaad wixii qoraal ahaa iyo wixii hadal ah ee naga soo baxay shirkeydii jira inaad haysaan banfilaya ama cid waliba ay aragtay annagu run ahaantii de horta waxa berri dhacaya iyo waxa berri kadib dhici doona ilaahay baa yaqaana ama iman doona xaaladda wadanka ayaana hagaysa mar walba waxa imanaya xildhibaanadu waxay xildhibaano u yihiin inay caddaan oo cunaan oo seexdaan oo soo toosaan oo maxaan ku idhaahdaa keliya maha waa inay fakeraan waa inay wadanka horumarkiisa ka fakeraan waa inay wadanka maxaa dan waa ka fakeraan waa inay wadanka maxaa dhibaya ka fakeraan waa inay wax walba ay ay eegaan wey taa marka in xildhibaanada horta ay dhaqdhaqaaqaan oo ay exercise gareeyaan mas-uuliyadda saaran oo ay maxaanku idhaahdaa hawla la yimaadaan waa wax jira waayo oo loo baahan yahay oo mas-uuliyadda saarana taa marka laga tago xildhibaanada nimanka horu socod mucaarad maa cidna mucaaradku maaha dhinaca kale waxay si toosa u gacan siinayaan oo hadalka bini aadmiga in meelo kale loo leexleexiyo ma qofkii dan kale lihi dantiisa kale isagaa yaqaana meeshuu ka raadsanaya waxay u diyaarsan yihiin inay gacan siiyaan xukuumadda hadda jirta dowladda waa ka wada midnayn madaxweynaha inay gacan siiyaan oo ku gacan siiyaan wixii wanaagsan oo uu qabanayo wixii maxaan ku idhahdaa uu khaldayana ay ka qabtaan maxaan ku idhaha xukuumaddu wixii ay qabanaysa ee wanaagsan ay ku gacan siiyaan wixii ay khaldaysana ay ka qabtaan meesha ay ka gaabisana ay u tilmaamaan taas ayay ayay ayay u dhisan yihiin waxaan garan lahay cabsida iyo mushkuladda iyo welwelka xukuumad waa la dhisi jiray madaxweyne waa la noqon jiray xildhibaanna way shiri jireen go-aamo way soo bixi jireen iminka waa madal doonaysa afar dhibic shan inay ka gudubto oo xisbi u gudubto mucaarad aan ahayn mooshin aan wadin kuwa mooshinna wado ordayaa iman jiray maxaan ku idhahdaa markiiba iman jiray maxaan ku idhaahdaa waana laga gudbi jiray maxaan ku idhahdaa si kastaba ha loo maareeyo cabsida iyo walwalkan iyo kalsooni xumada haysa maxaan ku idhaahdaa systemkan iminka jira iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo dadkan qaylinaya horta taasaa loo baahan yahay in in la isweydiiyo waa yahay aad baad umahadsan tahay xildhibaan yacquub haddaadna maqlayso saaxiibka oad baarlamaanka ku wada jirtaan xidig waxa uu leeyahay arrintani ma ahan midaanu doonayno inaan fadqale iyo welwala dadka aan ku gelino waa midaan doonayno inaan wax ku wanaajino oo aan wixii dhaliilahana aan soo gudbino wixii wanaagana aan intaan la garabgeli karna la garabgelno bal maxay kula tahay madashan horu socod ay saaxiibadaadi qaar ku dhawaaqeen bismillah waad mahadsan tahay dhammaan shaqaalaha iyo iyo hadda v o a iyo midda soomaaliyeed oo meel kasta ay joogto oo dhegeysanaysa iyo saaxiibka kulliga runtii shaacid ixtiraam badan ii leh cabdirashiid xidib iyo dhammaan waa idin salaamay runtii waktiga hadda aan ku jirto waa marxaladda dawladda ay jirto haddii la qiimeeyo ama la fiiriyo wakti aada u kooban waayo madaxweynaha muddo saddex bilood ka yar ama ku dhawaad ayuu jiraa xukuumadduna waxay jirtaa bil iyo todoba iyo toban beri madasha madaxwaanada kulliga ee saaxiibadeyda waa ku ixtiraamayaa in xildhibaanada kullo ay samaystaan waxay sooreysaan xaaladaha ay qiimeeyaan waajibka xildhibaanada saaran way laakiin waxaan isleeyahay qaynuun waxaa jira iska samaysmay oo oo aan aan sharcina ahayn laakiin dadka marka xil loo dhiibo muddo lix bilood gudahooda lama qiyaasi karo ama la xisaab oo ama xaalad oo lama fiirin karo dowladdan dowladdan waa dog waxay haysa taa- taageerada shacabka soomaaliyeed baarlamaankan ama tobanka sano aan ka mid ahayn waxyaabaha een, ummadda hadda dhigeeda kasoo dhacaya oo oo saaxiibadeeda ay ay ay hadda barnaamijka khudbada ay ku dhawaaqeen iyo nairobi runtii hadalhayntaas aad ayay ay dadka ummadda soomaaliyeed eh, tuhum badan ama shaki badan u gelisay marka waxaan isleeyahay haddaan soo koobo marxaladii arrintaas la iswarsan lahaa lama gaarin marka een, xoogaa degdeg ayaa muuqda dadkana waxay usoo baxayaan haddaa wanaag kasta aad ka shaqay ka shaqayso khilaafaadkii iyo muddooyinkii lasoo maray iyo bedbedelkii ee reer wasaarihii lagu sa- reer wasaarayaashii dalka soo maray boqorkii markii loo fiiriyo hoogaa welwaa jira marka marka welwelkaas waqti inaan siino oo hadda lagu degdegin shacabka ayaa tilmaami doona dowladdan hadday aysan ahayn tii ballanqaadihii iyo waxyaabihii ku tala gashay ay fulinayso anaga shacabka fariinta markay noogu imaatan baa la xisaabtan iyo iswarsashada un gelideeda baarlamaanka uu ku fiican yahay hadda waqtulhaadirkan een, dadka ay dowladdan taageersan ama dowladdan waxqabadkeeda ama muddada gaaban ay jirto runtii een, marxaladaas hadda in aad loo qaadqaado ama loo fiiriyo kama haboona midda kale labaad xisbiyi waa jirtaa een, muddo laba sano in xisbiyada lagu biiro taas dartigeed midda tuuri maaha madashii ayaa lagu go-aamiyey hadda ee, ugu dambeysay oo ismihii dowladdan een, heshiis madasha ayuu ahaa laakiin baarlamaanka weli ma aysan go-aamin arrimo dastuur loo qaama od oo dastuurka baarlamaanka een, u qaaday oo runtii qodob dastuurina maaha laakiin waa waajib in lagu gudbo hab beeleedka ama hab qabaayilka xisbi loo gudbo taas laftigeed waktiga ka harsan wakti hadda laisu abaabulo ama dadka ee soomaaliyeed ay ka shakiyaan in ee, meel kale loo socdo ee, ama dowladdii la dhibaateynayo ama arrimo kale lagu jiro marka waxaan isleeyahay marxaladaas hadda kasoo aaday labada qodobba munaasib ma aha waana ixtiraamaya waana taageeraya xildhibaano saaxiibadeyda inay ku fikiraan een, arrimaha la xisaabtanka dowladda waay laakiin waktigeed lama gaarin ayaan leeyahay waad mahadsan tahay xildhibaan yacquub waa isku soo laaban doonaa adiga iyo xildhibaan kale cabdirashiid waxaan jeclaa markan martida kale ee barnaamijkeena nagala qayb qaadanaysa inaan fursado siino ayaan daahir canshuur oo ka mid a ururada bulshada rayidka ayaa sidoo kale barnaamijka nagala qayb qaadanaysa bal ayaan eh, arrintani xildhibaanadani madasha ay ku dhawaaqeen ee magaalada muqdisho ay kaga dhawaaqeen iyo walaaca dadka qaar ay muujinayaan iyo sida wanaagsan waa hadda eh, xildhibaan cabdirashiid xidig oo guddoomiye waa madashaasi uu u muujiyey in ayan iyagu ahayn kuwo dhibaato la doonaya dowladda iyo eh, xukuumadda intuba bal ka urur bulsho rayid ahaan dareenkiinu waa sidee waad salaamantihiin idaacadda iyo xildhibaanada iyo bartasoorka oo ka qaybgalaya dooda dhammaan iyo shacabka soomaaliyeed kolley xildhibaanada waxay matalaan shacabka soomaaliyeed ayagaana codka siiyey madaxweynaha iyo xukuumadda intaba marka een, shacabkan hadda maanta kolley ra'yigayga aniga inta aan jiibanaya inta aan dareenkooda arkay waxay qabaan in arrintaas lagu degdegay ee xoogaa ay tahay qof hadee ayagaa madaxweynaha codka siiyey qof haddii shaqo loo diro ee loo dhiibo shaqada isagoon wixii qabanba la yidhaahdo haddana ma qaban kartid waa qalqalaya qofkii maba qabanayaba because waxbaba ma qabanba marka wadankan colaaduu ku jiraa abaar xun oo caalamka iyo soomaaliya intaba dareenkooda kicisay hadda weli la daalaadhacayaan waxaa la rabay in hadday xataa dhaliilo arkeen ayagoo niid iyo tegin ee waktigaan is-abaabulin ee aan siyaasadan dhinacyada badan u diidinaysa aan laga qaadan advantage inay madaxweynaha iyo prime ministerka iyo xukuumadda intaba ay la fadhiistaan because agsay uleeyihiin inay la fadhiistaan laakiin in shacabka iyo miidiyaha la qalqalgeliyo oo saacadan loo arko een, xildhibaano problem abuurayo dana qaasa wata aniga ilama fiicna midda kaleeto ayaga waxayba ahayd maanta degaanadii iyo shacabka ayaga naftirkooda because ayaga inay dhahaan anaga annaga le wax la xisaabtamayna ma aha ayagana waa inay ogolaadaan in lala xisaabtamo because shacab libaanadan waa la ogyahay say kusoo wada bixeen qaar kamida iyo doorashadii sanadkan two thousand sixteenka dhibkii ka dhacay waa la ogyahay iyadoo saas taha waa la aqbalay waa la ogolaaday in ay soomaaliya mar walba xaalka ay joogto ay kasii gudubto oo aan gadaal loo noqonin marka waxay ahayd intay ku mashquuli lahaayeen inay hadda maaragtay madaxweynihii iyo Waata.
la qalqalgeliyey degaanadii ay ka imaadeen fasax intay haystaan inay dadkii u tagaan baahida ay qabaan midda caafimaadka mid abni mid maxay ahaata waxbarasho mid kasteeta inuu qof walbeeta marka la isu soo noqdo uu ka keeno warbixin meeshaas laga amba qaado waay dowladdana waxaan qabaa ilaa sanad in wakti la siiyo haddii xisbi la dhisaayo iyo haddii lala xisaabtamayaba markaasita laga sii ambaqaado laakiin hadda isu erli khaasatan xildhibaan xidig siyaasadda soomaaliya aqoon uu uleeyahay haddaa wax bilowdo ma ogid meelay aadayaan marka waxaan qabnaa in shacabkan iyo dadkan hadeertaan aan lumiyo jirin lana abuurin qalqal horle oo ummadan dib u horteeda meeluu aadaya aan la garanayn waa waayahay ayaan daahir aad baad umahadsan tahay brofesor cabdiwahaab ayaan siinayaa brofesor sidaad maqlaysay doodan dowladdani cusub waa ay cusub tahay oo hadda madaxweynuhu waxa uu jiraa wax ka yar afar bilood xukuumadduna waxay jirtaa wax ka yar laba bilood marka xaaladdu halkaa ay marayso maxaa la gudboon dowladda cusub ee uu madaxweynuhu ka yahay maxamed cabdullahi farmaajo horta run ahaantii dowladani waa dowlad curdan weeyaan oo hadda yani ilaa boqol sano boqol beri may gaartin boqol maalmood may gaartay ahadan leeyahay afar bilood ilaa saddex bilood ahadan loo qiyaasaya dowladda horta waxaa la gudboon ballanqaadida ay samaysay inay fuliso oo ahaa yani inay dowlad wanaag soo bandhigaysa in micnaha yani accountability transparent ay dhici doonto in micnaha security-ga wax qaban doonaan xagga xagga amniga wax ka qaban doonaan waxay ballan qaadeen in reconciliation ama yani deposition dhabbaa dalku ka dhici doono marka waxaa loogu fadhiya madaxweyne farmaajo iyo prime minister khayre inay micnaha fuliyaan ballanqaadkii ummadda soomaaliya u sameeyaan taas ayaa loogu fadhiyaa waxaa kaloon odhan lahaa nimanka hadda yani xildhibaanada ah haddii ay run tahay halkay ku sheegan ma nairobi tahay siyaad kulley xildhibaan abdi cabdirashiid ay seexi doono haddii xildhibaan boqol xildhibaano boqol gaara ay nairobi ku shireen oo ay soo saareen yani qaraar ah yani inay doonayaan dowladda in la xisaabtamo wax dhiba ma laha maxaa yeelay dowladdu yani baarlamaanka waxaa loo asaasay sidiisaba dowladdu inuu la xisaabtamo baarlamaan saasaa loogu talagalay dowladda yani inuu la xisaabtamo wixii qadad ay leedahay meeshay ka fiican tahay meeshay ka xun tahay intaba inay la xisaabtamaan xisaabtanku dhib ma keena laakiin midda muhiimka waxay tahay research aan sameeyey oo runtii aan doonaya inaan weydiiyo xildhibaan cabdirashiid xidig haddii ay ku shireen xildhibaano gaaraya boqol xildhibaan ay ku shireen magaalada nairobi yaa kulankan yani facilitation sameeyey oo micnaha boqol xildhibaan oo maanta nairobi ku shirtay yacni qaaraamaha ku bixi kara iyo waktiga ku bixi kara waxay u baahan tahay qof sponsor gareeya yaa sponsor gareeya marka horeysa taa mid weeyaan midda labaad qaaradda africa ma dhicin boqol yani xildhibaan inay wadan kasoo baxaan ama nigeria kasoo masalan kasoo qaada nigeria yani baarlamada baarlamaanka nigeria ama kan south africa ama kan botswana ama kan kenya baan dhaha inay boqol xildhibaan soo baxaan wadan kale ay ku shidaan o meesha wax kasoo saaraan horta qaaradda africa waxa ka dhacday maaha waxaas waxaa kaloo rabaaxildhibaaanka inaan weydiiyo soomaalida waxba ma kala qarsoono soomaalida inta badan waxba wax kala qarsoon ma laha waxaa laleeyahay hay-ad fadhigoodee magaalada magaalada nairobi iyo dowladda soomaaliya ayaa xoogoos ku dhacay marka hay-addan ayaa isbunsa garaynaysa leyi nimankan yani waxaan doonayaa yani inaan su-aashaa weydiiyo xildhibaan cabdirashiid si wax ugu jiraan waa tuun soo baxay oo ummadda soomaaliya hadda isla dhex wareegaysa magaalada nairobi oo loo bahay ummadda soomaaliya inuu ka saara waxaa kaloo idin xusud mudan waxyaabaha imanka ay dowladda ku eedeynayaan inta badan sax waay haddii si dabla dhabta laga hadlo yacni waxa weye inkastoo micnaha waktigii looga baahna xisaabtanka runtii in muddo la siiyay ahayd in wakti fiican la siiyo micnaha yani dowladdu micnaha yani la siiyo fursad la siiyo ku shaqaysa taas aad ba runta iu fiicanta waan gabadhan ayaan baan ku raaxsanaa tahayda waxaa marka waxaa rabaa marka su-aalaha taala marka inaan runtii aan doonayaa xildhibaan cabdirashiid xidig inuga jaahil bixiyo maarata waayahay cabdirashiid xidig laf ahaantiis ayaan siinayaa intaanan gudagelin tuhumka aad dadku ay qabaan ee aad ka dhawaajisay profesor cabdiwahaab aad sheegayso intaan u gudagelin ayaan ayaa ku weydiisay oo ahayd idinku waxaad doonaysaan inaad la xisaabtantaan xukuumadda wax xun maahan waa wax wanaagsan in lala xisaabtamo dowladda xildhibaanada laf ahaantooda in lala xisaabtamo oo deegaanadii ay ka soo jeedeen oo laga soo durtay lagula xisaabtamo maxaynan uga shaqaynin arrinkaasi intii ay horboodi lahaayeen in ay la xisaabtan la galaan dowlad curduna weliba iyo su-aalihii kale uu ku weydiiyey profesor cabdiwahaab haddaad dhegeystayaashana qaarkood inay qabaan laga yaabo aad kormarto waa mahadsan tahay ayaan iyo cabdi wahaab waan salaamaya aad baan u salaamaya waan ixtiraamaya fikirkooda ayaan walaalaada u mahadsan tahay marka hore commentiskaagii ahaa xaaladda iyo iyo dareenka dadka ay qaadi karaan waa wax jiro weeye waana runtii fahamsannahay laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego problemka taagan ee meesha loo baahan yahay horta in la keeno haddii aan loo soconin xisaabtanka xataa hadda anagu xisaabtan uma socono laakiin sidii lagu xisaabtami lahaa iyo sidii lala xisaabtami lahayd xukuumadda iyo sidii bacankoodaaba check and balance loo samayn lahaa in la abuuro oo processkeedii la sameeyo waxaa laga hadlaya waa aas aas waaye four point five lagaga baxayo lagu aadayo bacankoodaaba xisbiyada marka inaan laba fakerin oo mashruucga la keenin oo barnaamijka la keenin waxaan qabaa inaanay inaanay sax ahayn in la fakero oo wax la keeno dadka soomaaliyeed waxay ahayd inay inay inay inay taageeraan isbedel siyaasi ah oo ah si dimuqraatiya ku imaanaya xisbiya ah oo qabaa'ilkii laga tegayay inay ku taageeraan bay ahayd laakiin hala aamusnaada dawladdaa dhibsanaysa hala aamusnaada dawladdaa qalqalaysa hala aamusnaada dawladdaa saa sameynaysa ani waxaan qabaa sax maaha nidaamka dawligaana kuma jirto maxaan ku idhaahdaa khaladaad ka weyn baana lasii gelaya oo hadda aan la sixi karaynin laakiin in la la fakero oo wax la qabto oo lalawax lala diyaariyo aad bay muhiim u tahay laakiin annaga mar kalean ku celinaya qofka biniaadamigana hadduu ku dhaho hebel baa lay dhahaa hebel laguma dhe hebel baa lagu dhahaa inaad dhahdo sax maa annaga uma socono waxaa soomaalidu ay ka baqayaan oo ah in mooshin laga keeno ra-iisul wasaare iyo madaxweyne iyo iyo speaker iyo cid kala toona waxaan u soconnaa inaan diyaarsano barnaamij aan afar dhilic shan kaga gudbayno oo aan ku noqonayno xisbi siyaasadeed waa run yacquub meesha uu yidhi maxaan ku dhaha dastuuri ma aha laakiin markuu xildhibaanka noqonahayey communitiga laga saxay waxay ku waxaa ku jirtay laba sano gudaheed inuu xisbi ku biirahay ayaa qof walba ku jirta oo xildhibaan soo noqday markuu tartanka gelaya waxyaabihii laga saxay bay ku jirtaa laba sano gudahood hadduu xildhibaanku xisbi ku biiri waayena dee meeshuu aadaya isagaa yaqaan taa waa mid marka mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baan ku celinaynaa waxa cabsida dadku qabaan uma socono mana waana garanaynaa waana ka taxadaraynaa waana sheegnay maanta maxaan ku idhaahdaa annagoo runtii aragna boqolaal dhaliilood oo iminka miiska lasoo saari karo haddana waktiga yar ay joogtay daraaddeed waxaanu rabnaa inaanu time siino annagoo xaq ule inaanu daqiiqada ugu horeysa oo laga qabto waad aragtaan dawladda maraykanka boqol maalmood bay joogtaa wax ka dhacayana maxaan ku idhaahdaa in loo qabanayo ciddii kiiskiisa qaadi lahayd madaxweynaha waad aragtaan laba dawladood oo kala duwan weeye laakiin adduunku waa dawlad iyo dawlad waa macnaheed waa waa isla dawlad wey kiis iyo dawlad iyo system iyo qorshe uma baahna in maxaan ku idhaahdaa siyaabaha qaarkood loo fakeray waxay u baahayen in dariiqa saxdaa lagu hagaajiyo intaa marka laga tago profesorka waxaan rabaa aad aad ugu mahadsan tahay su-aalaadkaaga iyo dareenka jira intaba waxaan rabaa inaan kuu sheego aniga intaan ogahay labaatan xildhibaad oo nairobi isugu timid ma jirto aniga safar baan ahaa transit baan kusoo maray nairobi laba habeen baan joogay nairobi waxaan ku idhaahdaa safarkaygii nairobi aan soo maray laba habeen baan joogay labadaa habeen ilaa labaatan xildhibaan wax ka yar baa isku aragtay laakiin waxaa jira system lagu wada xidhiidho oo communication ah oo xildhibaanada annaga systemkaan midda laga shaqeynayo ma ahayn wax hadda iska bilowday xilligii doorashooyinka soo bilaabatay maxaan ku idhahdaa inta ka dambeysao dhan baa la wada xidhiidhayay maxaan ku idhahdaa waa la iska warayaa marka system nabi walba oo lagu wada xidhiidhaa jirta oo qofkii isagoo ama washington jooga ama maxaan ku idhahdaa muqdisho jooga ama jooga maxaan ku idhahdaa germany iyo france iyo u k inuu kaga qaybgeli karay ama nairobi jooga laakiin intaan hubo labaatan xildhibaan nairobi isuguma imaanin oo mar isugu timid laakiin ciddii xamar kasoo baxdee faransidana waa sii maraysay ciddii wad meel kale ka timaadee faransidana waa soo maraysa taa waa mid wax shir oo nairobi ka dhacay oo official ah adigu nairobi baad joogtaa boqol xildhibaan oo shiraysa wax la qarin kara maaha ama wax qarsoomi kara maaha dawlad baa joogta kenya waad aragteen baraha bulshada waxaa lagu qoraya dawladda kenya response garaysay dawladda kenya waday dawladda kenya halkaa geysay wisis aan waxba ka jir hay-adan aad sheegaysan ama waa maqal bacabkaaga iga horsay iga dawladdu inay isku dhaceenna war kama haynina waa maqnaa hay-adana ma aqaana mana ana arag wenday wax wax naga bixiyana maanu arag waxaanu ahayn xildhibaano qaarna ay safar usoo socdeen qaarna ay safar ka yimaadeen oo wadanka usoo socdeen marka waxa weeye taasna intaasaan ka odhan lahaa oo wax hadda hawshaas ku saabsanin ma jirto su-aalaadkaagi haddii aan aan fahamsanaa intaas haddaan mid ka tegayna way xasuusin kartaa tala xisaabtanka walaashan ayaana ka hadlaysayna dee diyaar baan unahay annaga ciddii nala xisaabtamaysa waa waa runtii diyaar baan unahay waanan waanan tagnaa deegaanada waana tegi doonaa waana maxaan ku idhaahdaa ka shaqaynaynaa haddii aa la yidhahda inta aan ka shaqayn karnaba inta aan laga shaqayn karin waa meesheeda xildhibaan cabdirashiid adoo soo koobaya dhowr jeer ayaad ku celcelisay waxaa jirta waxyaabo qaldan oo in aan indhaha aan ka qabsanno aysan ahayn baaad ku celcelisay waxyaabo qaldan oo ilaayo hadeertaan aad is leedahay waa loo baahan yahay inaad kala hadashaan dowladda ama xukuumadda intuuba ma jiraan runtii de maxaan ku idhahdaa dad soomaaliyeenu nahay meel walbana waad joogtaa washington baad iminka joogtaa waxaad jiree khaldanna boqolaal baad haysaa intaas boqol haddayna gaadhino kolle dhowr iyo toban iyo labaatanba waad haysaa laakiin annaga hadda stageka ma joogno waanu ku talagalnay annagoo ixtiraamayna shacabka annagoo ixtiraamayna xaaladda lagu jiro annagoo ixtiraamayna muddada yaree lagu jiro waxaasoo dhan waxaan uga jeednaa inay wax ku saxaan oo aan lagu soo soconay khaladaadkaas ama meelaha laga gaabiyey ama ballamaadkii la galay ama maxaan ku idhaha ballanqaadyadii la sameeyey ay ugu dambeysay maanta ciidamada maarta wixii ka jiray oo ahayd ballanqaadkii loo sameeyey waxaasoo dhan baa u baahan in in maaragtay xal loo helo marka ma rabno annaga hadda inaan dhaliilihii aadno waxaan rabnaa in aanu dadka u sheegno xisaabtan way iman doonaa shaqada yadaana haddaan xisaabtami weynana annagaa mas-uuliyadayda adma loo soo dirsaday ayaan mas-uuliyadda ay noo soo dirsatay baa meesha ka maqan oo aanu xildhibaano unahay oo ay maaragtay kuga keensatay meesha hadda ka hadlaysa waxay noo soo dirsadeen inaanu iyaga matala haddii wax ka hadlaysayin waxaad ka hadlaysan iyagu ma hadli karaan annaga inaan hadallaa loo baahan waa tahay yahay aad marka bulshada soomaaliyeed ma ogolaateen wax la sheego aad baad umahadsan tahay xildhibaan yacquub cali ayaan ku laabanaya xildhibaan yacquub mar haddii uu saaxiibka uu leeyahay ee, waxaanu doonaynaa in wixii khaldanna aan dowladda u sheegno wixii wanaagana aan ku dhiirigelino wixii muuqdana ee, dadku ay u wada jeedaan aan la qarin karinna la sheego marka xaaladdu hal- marka meesha ay marayso adinku maxaad ku diidan tihiin in hawshan madasha ay sameeyeen saaxiibadaada xildhibaanada qaar maxaase adiga kuu muuqda oo aysan dadka qaar u muuqan oo aad ku diidaysaa aan isu diyaariyo si loola xisaabtami lahaa qof diidaysa ama dawladdana ma diidi karto anagana ma diidayno waxyaabaha aan ka hadlayno waxaa ka mid ah marxaladii waktiga marxaladii waktiga kasoo aaday abaabulkaas ummadda soomaaliyeed ma jeclaysa mana soo dhaweyno anagana waxaan wakiilkan ahay ummadda soomaaliyeed dareenkeeda iyo shacabka soomaaliyeed meel kasta ay gudaha iyo dibadda ay joogaan ayaan wakiilka nahay marka dareenkooda in la ilaaliya u baahan tahay waktiga dawladda haysata aada ayay u yareyd dawladdan aad ogtihiin eh, madaxweyne farmaajo qaabka loo soo dhaweeyey ra-iisal wasaaraha eh, markii la ansixinayo keligiisa baarlamaanka dhan wuu- aqlabiyad wuu helay markii xukuumaddu ku dhawaaqayna boqol iyo shan xubnood ayaa mooshin eh, ama ama kala soo jeedin u keentay marka taas waxaa loo arkaa eh, in hoogaa eh, meesha ay ka muuqato rabitaankeena oo ah in dhammaan eh, wasiiro aan wada noqono dawladdana ma wada heli karto mana noo samayn karto marka sidaas darteeda ilaa hadda ima muuqdaan wax dhaliila ama dawladdan lagula xisaabtami karo ama lagula shiri karo mana noo muuqdaan ummadda soomaaliyana uma muuqato markii ay ummadda loo arko inay u muuqdaan ama dareenkooda ayagaa lasoo gaarsiinaya dawladdii waxyaabay ballan qaatay amnigi dhaqaalaha siyaasadda arrimaha bulshada ay ka gaabisay hadday ku jirtaa eh, bedeladii ama la wareegidii xafiisyadii iyo howlihii waaya aad baad umahadsan tahay A- ayaan daahir canshuur ayaan ku laabanaya ayaan bal ka waran doorka dhinaca bulshada rayidka waad ujeedaa ee yacquubna wuxuu leeyahay arrintani waa lagu degdegayaa ee xidigna su-aalihii aad qabtay wuu ka jawaabay oo in aysan mucaarad dowladdu ku ahayn oy doonayaan inay sixid iyo ay la yimaadaan iyo wixii dhaliilahana ay u sheegaan marka bulshada rayidka lafahantooda door intee leeg bay ka qaadan karaan sidii ee, dhinaca horumarka iyo wanaagga waa mahadsan tahay eh, horta xildhibaanada waa ayaga naftirkooda inay isfahmaan because haddii xukuumadii iyo maxay ahata barlamaankii iyo madaxweynihii intaba aysan midaysnayn dhibay ummadan soomaaliyeed oo dhibka labaatan iyo todobada sano lasoo daalaadhicaysa ay kusii tahay iyo culays kale annaga hadda waa rabnaa in dawladda lala xisaabtamo laakiin waktigeeda hala gaaro waa markii madaxweynaha la dooranaayo dareenka shacabkaa lagu doorto ee laga turjumaayo in isbedel la helo prime ministerka markii la ansixinayo cod aqlabiyadaha lagu ansixiyey xukuumadda markii la ansixinayo cod aqlabiyadaha lagu ansixiyey intaas dhan waxaa la ilaalinayay midnimo in la helo oo dareenka shacabka soomaaliyeed la ilaaliyo oo aan iska qabsiga laga hortagay ahayn okay wax fiican ay sameeyeen xildhibaanada waa mahadsan yihiin laakiin waxaa la rabaa jiraa wuu dhacayaa waa bini aadan because madaxweynuhu maanta waa nin geed korkii saaran weelka korkiisa qofka saaranna qof kastoo yimaado wuu ruxayaa marka een, inuu soo dhaco iyo inuu laan cuskado intaba way way way way la gudboon tahay wax ma waxa soomaaliya maanta dhex yaalla wax sahlan maaha laakiin ayadoon waxa la baabain ama aan maaragtay hadda qalbigii ummadan oo xoogaa degay oo ishriga dawlad oo midnimo leh oo ummadan ay dha- ay hadda hadbi ku tahay oo wax badan madaxweynaha maadaama laga filayo isagoo ka duwan yahay madaxweynayaashii hore waayo madaxweynayaal ka horeeyaa soo maray hal sano iyo laba sano ayagoo joogan mucaarad laguma sameynin lamana qaliilin laakiin asaga hadda waxaan dhihi karnaa maadaama shacabkii ayba raalli ka yihiin in la ogaado waxa uu tallaabooyinka uu qaadayo laakiin haddii qof walba inta u tago uu yidhaha waa khaldan tahay waa qaldan tahay isaga naftarkiisa waxaa ka dhumaayo istijaaha een, waana bini aadan oo pressure badan uu saaran yahay marka annaga waxaan qabnaa xildhibaanadeena sharafta leh ee na matala shacabka markii horena madaxweynaha ku doortay baarlamaanka ee ra-iisul wasaaraha ku ansixiyey xukuumadda ku ansixiyey in ay wakti bal sugaan oo hataa wax hadday qaldamaan wax waxa- wax ma qaldana lama dhihi karo oo waa qaldami karaan laakiin in Eh, andar oo oo macnaha iyadoon loo ayaan- baahinin la ayaan- wixii si ayaan- tartiiba ayaan loo waxaan waxaan rabaa u inaan baahanaa maahane waay wixii haddii la eh, baahiyey waa cabdirashiid waa hadli doontaa waan kuseenaynaa cabdirashiid waxaa imaanaya kuwo kale oo ayagana beeninaya marka barlamaankii haddana hadday laba garab u kala jabaan taas waxay keeni kartaa Waay.
een, xisbiyadii iyo horumarkii wadanku uu gaari lahaa waxay ila tahay inaan la gaari karin Waa tahay.
Marka waxaan qabaa ayagoo isku duuban in midnimo xisbiyo horumarka wadanka xukuumadda sixideeda Waay.
madaxweynaha la xisaabtankiisa intaba ayagoo isku duuban ee loo wada gudbo lana wada wajaho annagana waa ka qayb qaadanaynaa saan horaba uga qayb qaadana Waa tahay.
mas-uuliyad qof kastoo soomaaliya saaran waayo madaxweynaha keliya ma saarno mas-uuliyaddan kulli dadka dhan ay saaran tahay waa mahadsantihin Ah, adigaa mudan ee cabdirashiid waxaad doonaysaa inaad hadal ku biiriso Ah, waxaan rabay ayaan inaan in yar eh, eh, weydiiyo walaashay adoo iyadoo aada u mahadsan warkeedana aan aada u dhegeysanaya aadna u ixtiraamayo ayaan de labada qodobeed ka hadashay ee ahayd in wakti la siiyo iyo in aan la mucaaradin labada dhibna iminka ma jiraan mucaaradna ma jirto waktina waa la siinaya laakiin sistamkii la xisaabtami lahaa xilliga loo baado in la diyaariyo maxaa dhibo ku jira waata hadde systemkaas waa barlamaanko isku duuban laakiin barlamaan guruub ah ee meel fadhiyo oo weliba dadkan hadda sensitive a laiska wada qabaa waa ogtahay eh, xildhibaan xiddig en, waxyaabaha ka dhacay siyaasada iyo isbedelka iyo sida la kala yahay waa xogogaala u tahay marka waxaan qabnaa annaga xildhibaanadoo isku duuban oo wada jira hadday wax wada saxayaan markii lasoo laabto oo fasaxa halkaan kaa laga dhex galo soo laabto halkaa inay halkaan kaa dhex maxay ahaato galo qolo mar kale walba markii ayaan ayaan ayaan lasoosaaray baarlamaan guddiyaha ilaa la sameeyo accountability intay keenaan wax la isku keeno la wada wajaha markaas wixii qaldamay iyo wixii horumar laga gaaray intaba ayaan ayaan mar kale haddaan kaa dhex gala walaale adoo aada u mahadsan baarlamaanka sidiisaba waxaa laba boqol iyo toddobaatan iyo shan iyo aqal sare looga dhigay inayna isku ra'yi noqon inay kala ra'yi duwanaadaan dibaydgareeyaan xildhibaanada qaar barnaamij keenaan xildhibaanada qaarkoodna barnaamijkaas ay kasoo horjeestaan lagaga dibaydgareeyo haddana markaa meesha baarlamaanka u bata la aado waa tahay marka xildhibaanadoo isku duuban hadday wax la yimaadaan mucaaradooda yimaadaan sixitaan maa dawladdu meesha waa ka baxaysa waad waad waxaan ma- rabaa marka xildhibaanadu inay inay inay qaarna kullad noqdaan oo ay barnaamij la yimaadaan qaarna barnaamijkaa barnaamij ka duwan la yimaadaan laakiin haddii xildhibaanadoo isku duuban ay dhaliin la yimaadaan automatically systemku waa dumaya marka waxaa la rabaa inaynu aadno nidaamka eh, maxaan ku idhahdaa caalamku ku shaqeynayo oo bahalkiya marka xildhibaanadoo isku duuban ha odhanin laakiin xildhibaanadu inay ra'yi yimaadaan xildhibaanadu ra'yigooda wuxuu isku duuban yahay marka la codeeyo codku meesha u bato go-aanku u dhaco markaa keliya isku duubmi karaa inta kale oo dhan waa kala duwan yahay waad waad waad Caalamku waad ma mahadsantihiin jiro, adoo ee raalli ayaan ah.
ayaan Caalamku ma ayaan jiro, iyo eh, eh, nairobi eh, Ay- kuma jiro meel kale kuma jiro ayaan- dalkiina inaad ku shirtaan waaye waa tahay waad mahadsantahay ayaan iyo cabdirashiid labadiinba waa idinku soo laaban doonaa waxaan siinayaa profesor cabdiwahaab marka ay xildhibaanaduna ay qaarna leeyihiin waa in la sameeya nidaamkii lagula xisaabtami lahaa qaar kalena ay leeyihiin bal ha lala xisaabtamo ma xume ee bal wakti ha la siiyo maxaa la gudboon marka dowladani cusub Een, horta run ahaantii waxa weeyaan dowladdu ina la xisaabtamo wax dhiba ku sugan ma laha baarlamaanku waxaa loogu talagalay sidiisaba dowladda inuu wax loo yaqaano check and balance wax la ku sameeyo oo marka yani baar- yani ninka parliamentarianka ah waxa loo baa motion buu keeni karaa xataa yani oo macnaha ku saabsan wax la xisaabtanka xagga dowladda ah Een, anigu dhib uma arkay taas yani nidaamka hadda yani cabdirashiid xidig ay wadaan iyo wax dhib weyn uma arkay laakiin waxaan oran lahaa wadanka gudihiisa kus ku shira waxaa kaloo oran lahaa een, waa inaan noqdo dad muwaadiniin ah oo dalkooda macnaha yani qofka waa in muwaadin yahay qofka waa in patriotic yahay macnaha wadankiisa uu aada maarata yani ugu weyn yahay Een, oo sirta macnaha dalkaaga yani wadan kale aadan maarata ku ku- ku dhex samaynin midda kale oo jecla waxay tahay een, dowladdu ama ha ordon ha noqoto ama yani ama ama ha korto waxaa muhiim in lala xisaabtamo yani qalabka wuxuu bilaaban karaa marka u horeysa dowladda inaa sab- ayuu bilaaban karaa marka waa in rabaa meeshaan aad ka qaldan tahay inuu ku yidhaha qofka yani ama qofka parliamentarianka uu yidhaha meeshaan ay ku qal waxaa loo waxaa loo yaqaana constructive criticism baa lahaa macnaha waxa weeyaan yani dowladdii waxa weeye waa lala xisaabtamayaa laakiin si micnaha oo destructive ma aha si micnaha yani burburina ma ahan laakiin waxa weeyaan waa in la yidhaahdo waa in la iftiimiyaa goldaloolada ay dowladda leedahay war meeshaas ay dabalkaas sugaan hadda dowladda dowladda dowladda ku dheer dhanbaa ugu jirto in loo sheega dadka loo sheega yani waxa weeyaan soomaaliya nidaamka ay kusoo jirta taariikhiya markaa fiirsid wuxuu ahaa nidaam hantiwadaag u ahaa nidaamka hantiwadaagana waxa weeyaan runtii yani ma jiro wax loo yaqaano xubin yani wax loo yaqaano yani yani yani parliamentarian micnaha mucaarada ma jiri jirin marka tii aysan maskaxda maskaxdeen ay ku- aysan ku weynaanin yani waxaa loo baahan yahay in la helo rag macnaha parliamentarian ah oo si sax ah oo si nadiif ah oo si hufan oo si ay ku jirto soomaalinimo ay ku jirto si aan wadaniyad ay ku jirto ula xisaabtami karo dowladda ula xisaabtami Waayo.
kara taa haddii la helo yani waxaan iri waxaan waxaan oran lahaa waa arrin talaabo hore loo qaado weeyaan Waa- dalkan waa dal dimuqraadi waay waa Waa- wadanka soomaaliya dimuqraadi weeyaan waa dal dimuqraadi waay waa tahay dad waad hal xisbi keliya uu ka tariya maahan nidaamka xisbaadta xisaabtanta hadda waa la dhisayaa marka la xisaabtanku way fiican tahay laakiin waxaan oran lahaa ama qofku muxaafad ha ahaado ama mucaarad ha ahaado waxaa dadka soomaalka la gudbay qofka inuu muwaadin yahay qofka inuu yahay patriotic inuu yahay dalkiisa uu naxayo sirta dalkiisana uu banaanka keenaynin oo uun kujirtaada banaanka keenin yani waxaa la- soomaali waxay- soomaali waxay oran jirtay gacmo gajir hoosta loo dhaqaa yani waxaa loo bahay xidig iyo raggan walaalaheena ee madoodow ku shiraya labaatan xubnood oo barlamantariana waa tiro aad u fara badan waaye waxaa ficlan inay gudaha wadanka ku shiraan oo markaa yani halkaas ku asaasa waxay leeyaan taasa arrintaa yaa arrintaan u qadarin lahaa waana runta aan talada maanta aan Waaya.
amarayo raggan parliamentarianka bannaan ku shiraya inay gudaha wadankooda ku shiraan oo maarag dalkoodii ay la qaybsamaan abaarta ka jirta iyo amaan darada ka jirta dalka yani iyo wax walba oo dalkooda ka jira wanaaga ka jira wadanka hadda ninka wuu soo qabanayaa waxaas oo waxba inay qayb ka qaatanaya loo baahan yahay marka ani taasaan kula talin lahaa dowladdu waxaan Waad.
kula talin lahaa naqudeedu inaysan qof kastoo mucaarid isu arkin qof qaranka duminaan loo arkin qaranka qarankan in la dumi maaha waa tahay aad baad umahadsan tahay cabdiwahaab gunaanadkii barnaamijka ayaanu kusii siqaynaa qofkas waxaan siin doonaa een, daqiiqado kooban uu kusoo gebagabeeyo cabdirashiid eh, waa maqlaysaa een, brofesorku wuxuu soo jeediyey in ay dadku idinku dhaliili karaan in dal dibadda intaad ku shirtaan aad soo saartaan go-aano qaad bal adigoo soo koobaya maxaad kusoo gunaanadi lahayd waa mahadsan tahay waxaan rabaa horta barbaroorka inaan marka la idhaahdo waxa aan ka hadlayna waxay ahayd mucaaradad iyo barnaamij mucaaradada ma aha waxa aan diyaarinayna waa ko labo xataa la xisaabtanka xukuumadda hadda uma socono laakiin waxaan u soconnaa markii horena hadalkayga ku bilaabay wararkaydana aad ku arayseen inaanu nahay kudlad u gudbaysa xisbi siyaasadeed oo mustaqbalka ah ama xukuumadda sanad kadib halala xisaabtamo ama lix bilood kadib halala xisaabtamo ama halala xisaabtamo asbuuca dambe xisaab waa khasab waa in la xisaabtama waana sax waana ku raacsanahay profesorka sida uu dhigay hadalka Eh, tan shirka nairobi waa kuu sheegaan waxaan ku leeyahay laba cishaan nairobi joogo transit baan ku ahaa saaxiibaday baanu ku kulannay waa la- waa lasii socdaa nairobi waa marinka iyaga wey shir nairobi lagu qabtay oo barnaamij lagaga hadlay ma jiro intaasaan rum- eh, markii horena sheegay haddana ku celinayaa Eh, xildhibaan yacquub ayaan siinayaa xildhibaan eh, yacquub haddaad na maqlayso maxaad kusoo gunaanadaysaa adigoo eh, soo koobaya barnaamijka gunaanadkiisa ayanu soo gaarnay
waad mahadsantihiin n horta sida hadda hore u sheegay madasha hor socod saaxiibaday ay ka dhawaaqeen Eh, runtii n dadka soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed dareenkood markaan fiirino uma arkaan waqtul hadalkan inay ka habboon tahay n abaabulkaasi ka dhawaaqidaasna runtii n dareen badan ayaa gelisay dadka ummadda soomaaliyeed marka waxaan leenahay iyo saaxiibadeydaba in oo dhinaca wanaaga loo aado waktigeedana lama gaarin waana la xisaabtami doonaa dawladda yacquub Waad leedahay.
yacquub waxaan ognahay sideetan in ka badan Baan- shacabka baan- soomaaliyeed inuu baan- taageersan yahay barnaamijkaas oo uu fahamsan yahay in wadanku afar dhibic shab ka gudbo Waa tahay.
eh, lanala xisaabtamo oo Eh, horey loo cabdi- socdo inuu aaminsan yahay waayahay cabdirashiid iyo yacquub waanu gunaanadayna barnaamijka gunaanadkii ayaanu joognaa een, adigoo soo koobaya aniga yacquub wa- wa- waan ogna waan ognahay xaaladeena si hoos ayaan is- isu kastaynaa marxaladii marxaladaha markii la marayay dadkeena iyo baarlamaankeena xaaladiis aad ayaan ula socnaa Mm.
hase yeeshee waxaan rabnaa in dareenka ama maraayadda soomaaliyeed dareenka shacabka waayo dareenka shacabka inaan dhaawacno ama waxyar inaan eh, shaki gelino ma rabno ayaan ayaan siinayaa iyadoo aanu ka codsanayno inay iyaduna soo kabto ayaan haye maxaad kusoo gunaanadaysaa aniga waxaan kusoo gunaanadayaa horta kolley dadkii mas-uuliyadda loo dhaariyey waa baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo xukuumadda annaga hadda waxaan nahay mm, taageero in dawladda ay horumar gaarto shacabka soomaaliyeed dadka ka baxa maahana mas-uuliyadna looma dhaarin qof kasta roolka uu ku leeyahayna isagaa laga rabaa inuu qaato hadday tahay baarlamaanka hadday tahay xukuumadda iyo hadday tahay madaxweynaha intaba waayo waxaan eh, waa ammaano ammaanaduna waxay u baahan tahay si fiican ilaahay dartiisa in loo wajiyo inta aad ammaanadaas haysid waa imtixaanay ku tahay waxaan rabnaa annaga en, xildhibaan xidigna wuxuu ogaalow u yahay arrinta soomaaliya Eh, wax badan oo kasoo shaqeeyey wakti biir ah oo kala soo bilaabay ilaa hadda wakti fiican ay joogto marka waxaan qabaa wixii intaas oo wax kasoo dhisaayey in hadda uusan isagu aan sabab looga dhigin xataa hadduu wax fiican ula jeedo waxa uu samaynayo maanta shacabka soomaaliyeed oo dhan dhagahooda waa taagan yihiin waayo dawladdan ayaa wax weyn laga sugaya marka iyada hala ha- hala eersado intii ayaga la eersan lahaa profesor cabdiwahaab ayaan ugu dambeyn isaguna siinayaa Een, waxaan runta kula karin lahaa barnaamij waxaan kusoo galaadin lahaa anigu in la horta marka hore laga- la la dhamaystira dastuurka wadanka dastuurka wadanka qabiyo weeye imanka yani waa in la dhamaystiraa qaamid weeyaan maxaa yeelay een, dastuurku wuxuu dastuur noqonaya marka shacibka u codeeya weliba shacibka soomaaliya may- may- muus- muusan codeynin dastuurka la- la la dhamaystiro waxaa kaloo runtii aan oran lahaa nidaamka axsaabta badan ha ansixeena macnaha baarlamaanka haddii hore haddii hore u ansixiyaanna imanka hala dhaqan gelisho waxaa kaloo ku dari lahaa yani awoodda ba- yani aqalka sare iyo awo iyo awoodda maaragtay aqalka baarlamaanka waa inay caddaataa Een, nidaamkii hore oo micnaha baarlamaan yani madaxweynaha iyo prime minister isku dhici jirin awoodaha baarlamaan madaxweynaha iyo awoodaha prime minister hala ah, si fiican halaisba hala hala qeexo si dalka qalqal kale uusan marka mar dambe uusan u gelin oo hadday dhacdo marka in motion la keeno marka yani oo dowladda xukuumadda lagu ridayo ama baarlamaanka yani ama ama prime minister lagu ridayo waa in marka ay caddaataa yani waxa weeya ay kala cadaato sharciyan inay kala cadaato ayaa muhiima marka taasaa runtii ani aad iyo aad u jeclaan lahaa nidaamka xisaabta fara badan hala hala- hayirgalo dastuurka macnaha hala hala hala turuxan bixiyo een awoodda yani aqalka sare iyo aqalka hoosena yani waa inay caddaataa een baarlamantarikan waa in la fasaxaa runtii xornimo yani yani si xor- xoriyadul qowlka micnaha la fasaxa weeyaan waa tahay ayagana aysan runtii si qalad u isticmaalin laakiin si waafaqsan sharciga ay u isticmaalaan Waa taas ay runtii aniga aan kusoo guroobi lahaa barnaamijka maanta Eh, cabdiwahaab aad baad umahadsan tahay waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaal dhammaan martida barnaamijkan ay nagala qayb qaadatay ee xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig xildhibaan yacquub cali maxamed brofesor cabdiwahaab cabdisamed iyo sidoo kale ayaan daahir canshuur dhegeystayaal intaas aynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyihin jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinaya barnaamijka sifaaqadaada toddobaadka halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal haddii aad joogtaan waqooyiga america waxaa barnaamijyada laanta af soomaaliga ka baxa aad ka dhegeysan kartaan telefoonka idinkoo garaacaya hal sideed lix toddoba lix toddoba shan eber laba toddoba laba ama lambarka kale ah hal lix afar hal shan shan labo shan eber shan eber haddii aad isticmaasho ama aad adeegsato shirkadda telefoonada ee t mobile si aad lacag la-aan u dhegeysato wararka v o a waxa aad wici kartaa nambarka hal toddoba hal labo afar laba labo lix sideed eber saddex
weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington haatan waxaad nagula nasataan heestan dabacsan
madhaafaanki dumarkee miirkaygu raaca madhaafaanki dumarkee miirkaygu raaca mid iraali geliso ku maqsuuday baatee mid iraali geliso ka maqsuuday baatee miskigii adduunkiyo ulaaxdii xalaashe miskigii adduunkiyo ulaaxdii xalaashe qurux lagu manaysiyo malabkiyo shinnida sida marojana malabkiyo shinnida sida mirojana miskigii adduunkiyo mulaacdii xalaashe miskigii adduunkiyo mulaacdii xalaashe maasha allaahuye maankiyo qalbiga u macaantahe maankiyo qalbiga u macaantahe
codkaasi dabacsan ee fanaanka maxamed xuseen lafoole iyo heesta maka ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim iyo xuseen barre intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo